kulan wacan dhegeystayaal idalkiiba meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan markale isla degmadaasi boocama waxaa hadda khadka taleefonka si toosa uga jira xaylee xasan shir oo kamid ah injineeriintaasi kasoo jeeda degmadaasi boocame gaar ahaan beesha xasan ugaas injineerku waxa uu ka hadlayaa dhacdadaasi ka dhacday boocame ee khilaafka weyn ku kala keentay beeshaasi xasan ugaas gaar ahaan kadib markii qaar kamid a beeshaasi ay ugaas kasoo jeeda beeshaasi ay caana ugu shubeen xasan kusoo dhawow ciyaag dhodkum arrimaha faahfaahin naga sii arrintan waxa weeye anigu waxaan ku noolaa gaalkacyo raggii yimi oo ma arrintan macnaha gurmadka soo sameeyey oo hawshatan ayay baan kamid ahaa shirka yagu ma kadib markii laba maalmood aan shir ufadhinay shirka yagu waxaa ka soo baxay go-aamo waa beeshiina waa israacday waana isu keenay arrintaana waa ku guulaysanay iyagoo caaqiladu ay ka qaateen ay arrintaa ka qaateen hawo wanaagsan ay ka qabteen toddobadaa caaqila ay isku raaceen wax dhibaataana hadda kama jirto arrintaa waa soo gabagabeeyey xasanow maxaa keenay in ay beeshaasi xasan ugaas ay samaysato ugaas kale maadaama beeshu ay ugaas hore lahayd
wallaahi arrintaas waxay kamid tahay burburka soomaaliya ay kamid tahay annagu waxaanu ahayn beeshii ugu dambeysay oo dadka soomaalida maanta jirta ugu wanaagsanay wax dhibaataana dhexdayada kama jirin laakiin waktiga maanta jira wacyiga nin waliba wuu garanayaa nin baa xanaaqaya nin baa ya dadkii dawlad male dawlad la-aanta ayaa keentay oo dhibaatada keenaysa in qofkii doonaba wixii doona uu yidhaahdo baan ahay oo uu sheegto magacyo micnaha aan jirin ama dadku isku raacsanayn baan filaya xasan ow shir ayaad u fadhiideen shirkiinii maxaa hadda madaxa kasoo baxay oo nuxuro dadka ku dhegeysanaya u cuntami karaa
go-aanka koowaad oo kasoo baxay shirkayaga iyo guusha ee aan la taaban karin waxa weeye beeshii xasan waas laba saddex nin oo uu kamid yahay ninkaa hadda hawsha ku jira maaye intayadii kale inaanu maanta ku midaysannahay inuu yahay ugaaska beeshu cabdullaahi ciise sidii hore oo lix iyo toban sano ka ahaa ugaas beesha xasan ugaas degmada boocame
intee sano ayuu ahaa ugaas dhegeystayaasha ugu celi
ugaas cabdullaahi ciise wuxuu ahaa lix iyo toban sano ayuu ahaa ugaas marka hadda maxaa laga yeelayaa tafaraaruqan iyo khaladkan ka dhex dhacay beesha dhexdeeda maxaad maadaama adigu injineer tahay gurmudna aad u timi maxaa isla qaateen qoladii qohyaaniintu maxaa isla qaateen iyo cuqaashu
waxaanu isla qaadanay waanu dadkana dhegaysanaya iyo intaa codkayga garanaysaba aan u sheegaya waan maanta u caddaynaya inaanu arrintaa ku heshiino heshiisna aanu nahay tanaasul fara badanna dadkii macagtii hore xanaaqana intii badnayd ay soo noqotay beesha xasan waasna ay midaysan tahay maanta wixii naga dhimana aanu dhammaystiri doono annagoo gacmaha ishaysana injineer dad badan baa ku dhegaysanaya waan og tahay beelaha gobolada sool sanaaga cayn degta inta badan waxaa dhacda inay sidan oo kale ay ay garaado lagu shubo caanaha ama siyaabo khaldan lagu shubo ama siyaabo caadiha lagu shubabe taasna ay beelaha dhexdooda khilaaf ka keento marka waxaad leedahay annaka ugaaskii hore ayaa ugaas noo ah misaasaas goaan ku gaadheen
iyadu waxa weeye mid shaqaynaysa maaho waxa weeye isimada kale oo marka mid lagu caana shubo mid kale laga sii daba caana shubo tayadu waxay kaga duwan tahay annagu waxaanu ahayn dad madaysan waxaanu ahayn xeerka dhulbaante dadkii ugu horreeyey oo soo rogay ninkii nin dila in lagu in la dilo oo loo dilo kama dhicin carada aanu deganayo deegaanka boocame kama ay dhicin nin nin dilay inuu ku caragoodo suuqa boocame sidaa darteed dadka iyagu waxay ka midaysan yihiin wixii ay markaa isu afgartaan waa dad fuliyahoo go-aankeedale baan ummadda u sheegaya ay dhegeysanay bulshada kale ku dhegaysanaysaa iyaga maxaad u sheegaysaa ama gobolka sool iyo gobolada kale ee puntland ama deegaanada madaqa danba maxaad iyana fariin u diraysaa ama dibadaha joogeen ama gudaha joogeen waxaan fariin u dirayaa ummadday dhegaysanaysaa ama inta codkayga garanaysa in burburka dhulbaante dhexdiisa laga ilaaliyo la iskuna duubnaado midna uu dhulbaante noqdo intaasaan u gudbinaya
ugu dambayntii ma maxaad soo jeedinaysaa arrintan tafaraaruqa ku keentay beesha dhexdeeda maxaad talooda soo jeedinaysaa maadaama dad badan oo kasoo jeeda beeshu ay ku nool yihiin dibadda iyo gudahaba maxaad fariin diraysa taana
waa waxaan usoo jeedinaya fariinta aan usoo jeedinaya waxa weeye annagu midnibaanu samaynay idinkana midnibaa laydinka rabaa arrintaa gacmaha layska qabsaday ogaada qof walbana wuu ka shaqeeyaa qofkii dox uga baxa beesha dox uga baxana tallaabo sharciya oo guddigeen inagoo isku duuban inaynu ka qaadno baa taladaasaa soo jeedinaya aad iyo aad baad mahadsan tahay idhiba isla taleefonka degmada boocame waxaa isna khadka haatan ku jira musal xasan maxamuud oo kamid a waxgaradka degmadaasi boocame oo ka kamid a oqaashay waxgaradka soo saaray maanta bayaanka ay ku taageersan yihiin ugaas cabdilaahi oo ka mid ah ugaasida beeshaasi horena uu ahaan jiray ugaaska beeshaasi kusoo dhawow mudane waa kusoo dhawaanayaa shirkiina maxaa ka soo baxay maxaase uga hadlayseen waxaan uga hadlaynay wixii khalad ahaa ee meesha ka dhacay waxaana kuu sheegayaa sideeda hadday meel wax ka dhacaan lama yidhaahdo wuxuu maxay u dhaceene maxay ku dhammaadeen baa la yidhaahdaa ma garatay haye halkan beeshan halakan degan degmada boocame oo waxa ay xarun u tahay shan lix deegaan oo kale oo degmadu ka kooban tahay boocamana ay xarun u tahay ummadda degani hal maalin bay waxay samaysatay ugaas ma garatay waan ku maqlayaa soco ugaaskii mana dhiman mana dheeraan halkiisii buu joogaa ma garatay ugaaskaas magacii dhegaystayaasha maqashii ugaaskaa waxaa leeyahay ugaas cabdullaahi ciise nuur baa la yidhaahdaa maxaa hadda keenay in ugaas kale isna beeshu ay ku caanashubato qaar ka mid a waxaa keenay waxa maanta adduunka ka jira oo khalkhalka ah ayaa koosgareeyey ninkii carooda oo wax ka caroodaaba inuu meel intuu tago uu yidhahdo anna waxbaan samaysanaya anigu waxaan ahay haddeer inta goobta haddeer kaala soo hadlaysa hal nin mooyaane inta ugu da'weyn baan anigu ka mid ahay ma garatay si wanaagsan waxaana anigu garanayaa hal dhuldhulbahanta oo iska dhan oo laba garaad oo midna la yidhahdo garaad jaamac midna garaad maxamed la yidhaahdo oo labadaa qurale baan anigu ku garaadsaday ma garat maantana shan iyo toban lix iyo toban bay marinayaan ma garat waxaan khilaaf ahayna ma ayan keenin waxaan khilaaf ahayna ma keenin ma garat marka waxaa weeye waxa keenay waxaa weeye cadho baa keenay waxa kan marka maxaa loo gudbi karaa cadhadaasi maxaase ka gaadheen go-aan maxaase isla mari dhigteen waxaanu ka gaadhnay go-aan ka gaadhnay beesha sidii uu xayna idiin sheegayey ama odayaashii cuqaashaada hore idiin sheegayeen dhaqan iyo caaday iska lahayd waxay ahayd beesha isku xidhan oo marna aan furfurin furfurmin loogu soo hagaago kalsooni iyo midnimo ilaa waagii ay dawladdu jirtay dhulbahante iyo hartigu meesha ay ku jiraan oo nabadgelyada isugu yimaadaan oo goobta nabadgelyo ku magacaaban waxay ahaan jirtay boocame haddii xoogaa khaladin dhexdayna waxaanu go-aansanay inaanu halkeedii ku soo celinno oo aan wax khaladina soo dhex gelin marka mursal aw cali maxamuudow waxaa tahay injineerinta deegaankaasi boocame marka hawshii maxaad kusoo gabagabayseen maxaase dadka ku dhegaysanaya mursal oo fariin u diraysaa waxaanu ku soo gabagabaynay horta sidii aan kuu sheegay baan kuugu celinayaa degmadayada iyadoo degmo isku mid ah oo isku kalsoon oo aan kala furfuran oo na amniga iyo nabadgelyada ka shaqaysa inayan halkeedii dhaafin aanu halkeedii ku soo celinno wixii burbur ahaayee dhacay aanu ka waantoono intaas beeshayada weeye ummadda kale waxaan u gudbinayaa in ay sidaas oo kale ay kalsooni u qaadato lagana wada shaqeeyo amniga iyo nabadgelyada iyo mas-uuliyadda ma is aragteen mursalow dhinacii kale ee iyagu beeshaada ka tirsanaa maadaama aad aqoon-yahan tahay injineerna tahay ee iyagu caanaha ku shubay ugaaska kale ma is aragteen mase kulanteen mase wada hadasheen anigu been sheegi maayo qolada horta uma aan tegin oo lama hadlinaan laakiin cuqaasha ayaa dee hawshaa iska lahayd anigu injineer baan meesha ka ahay dhismana gacantaanba ku hayay ma garat marka cuqaashu ma u tageen mase kala hadleen arrintaa iyagu laftoodu cuqaashu dee sidii waa kuwii kuu warramay oo warbixinta sidii ay kuugu dhiibeen weeye ugu dambayntii maxaad soo jeedinaysaan fariin maadaama adigu aad ka mid tahay waxgaradka deegaankaasi degmada boocame dad badan baa ku dhegaysanaya arrintani khilaafkiina way beeshu khilaaf baa jira la yidhi way soo kala dhex galay maxaas fariin oo aad diraysaa ugu dambayntii waxaan dirayaa in aanu ka shaqayno haddii wax noo annagu in way noo dhammaatay waxay noogu dhammaatay inaanu wada jir iyo kalsooni aanu kwada ku wada shaqayno ma garatay haddiise ay wax nagu soo noqdaan waxaan idiin sheegaynaa inaynaanu dhib nagu haynin oo aanu ka gudbi doonno aanuna kalsooni iyo aanu isku qabno wax dambana ayaa nagu soo noqonayn kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah waxgaradka degmadaasi boocame gaar ahaan odayaal iyo injineeriyin ka tirsan aqoon-yahano kasoo jeeda degmadaasi boocamo khadka taleefonka ugu warramayay shabakada wararka cg dot com iyagoo maanta si cad u sheegay inay taageersan yihiin ugaas cabdulaahi cuuse nuur oo lix iyo toban sannadood isin u ahaa beesha xasan ugaas oo ku dhaqan degmadaasi boocama kana mid a beelaha degta gobolada soo horesanaa geecayn waxayna sheegeen tafaraaruqa beeshaasi soo kala dhex galay ee aada uga xumaadeen tanaasulaad badanna la sameeyey haasana ugaaska beesha uu si si rasmiya u yahay ama u yahayba ugaas cabdulaahi xasan ugaas cabdulaahi ciise nuur aad baad umaadsantaad argacliye